weerarkan iyo waxay dowladdu aaminsan tahay inay ka dambaysay koox ka tirsan xarakada al-shabaab oo deegaankaasi ku dhuumaalaysato waxayna ku qaadeen gaari bas oo ku socdaalaya deegaanka qorof caraar inta la xaqiijiyey waxaa baskaasi ku dhaawacmay laba qof oo keliya kadib markii darawalkii uu joojin waayey gaariga labada taayeere ugu horeyso mid kamid ana ay banjariyeen kooxda weerarka kusoo qaaday risaas ay kusoo fureen kadibna waxa uu darawalkii isku dayey inuu la caray ilaa laba kilomitir masaafe gaarayso dadka gaarigaasi saarnaa gudoomiyaha countiga wajeer jacob narengo oo la hadlay laanta afka soomaaliga v o eda ayaa waxa uu xaqiijiyey dhacdadaasi with a bunker and then uh, almost two kilometers away from where they were and uh, through that marka hore ayay gaariga banjarina laba kilomitir ayuuna la cararay darawalka ah kadibna gaarigii waa uu istaagay waxauna isku dayey darawalkii in uu kasoo degaan baska kadibna waxaa baskii u suurta gashay inuu halkaasi kasii wato socdaalkiisa intaas ahayd wixii dhacday laba qof baana dhaawacantay wiil iyo gabar ayayna ahaayeen dhaawac aad u fudud buuna ahaa dhaawac aad u weyn ma ahayn marka halkaasi waxaynu kasoo qaadnay labadii dhaawac aheyd waxaan geenay isbitaalka guud ee degmada wajeer master jocob ayaa waxa uu sheegay in ay dadaalo kala duwan haatan deegaankaasi ay ka wadaan balse ay tahay in kooxda al-shabaab aysan marnaba wajahaynin iga ciidamada dalkani kenya ayna yihiin koox ku dhuumaaleysato dhulka howdka dhacdooyin gaadmaana ka geysata taasna ay tahay in dhacdooyinkani dib ay usoo noqnoqdaan deegaankaasi annaga weli waxaynu ku jirnaa howlahanaga caadiga ahaa ee socdaalka ahaa ee aynu u daba soconayna kooxdani saad la socoto dadkan ma aha kuwa ciidamada iyada wajaho marka maadaama aysan ahayn dad wajahaya marka weligeedba maysan noqon in dadkun ay ciidamada isqaabilaan waa ay isku dayaan inay dhigaan qaraxyo wadooyinka maanta waxay ku fikerayeen in baskan uu yahay dad kenyaanka kale ah jocob ayaa ugu dambeyntii waxa uu ii sheegay in shacabka gobolka ay ka codsanayaan wada shaqayn laamaha amniga ay la sameeyaan inay tahay qaabka keliya ee looga hortegi karo la dagaalanka kooxda al-shabaab ee deegaankaasi sida dadka rayidka iyo hogaamiyaasha gobolkuba haatana isla qaateen waxaan dadweynaha kula talin lahaa deegaanka gaar ahaan wajeer subcounty iyo tarbajba in ay dowladda la shaqeeyaan xog fara badan la siiyaan dowladda si looga hortago weerarada kooxdan al-shabaab marka deegaanadaasi lagu arko marka waxaan jeclahay in dadku ay noqdaan kuwa la shaqeeyo laamaha amniga so that uh, the security agencies can deal with them isku celceliyo deegaankaasi wajeer iyo mandheera iyo gaarisaba kooxdan ayaa dhulka howdka ku dhuumaalaysato dhacdooyin saxigana waa ay ka geysataa noocyada basaska noocaas oo kale ane had iyo jeer waxay uga baratay inay uga qanimaysato dilka la dilayo dadka masiixiyiinta inta badan deegaanadaasi ku safrayo kenya haatan diyaar garowga ugu cusla ayay ugu jirtaa qaab walba kooxda al-shabaab ay la dagaalami leed balse kooxda waxay ku dhumaalaysanaysaa qaybo badan gaanqaadyo kala duwanna waxay u geysataa dadka rayidka iyo weliba saraakiil dowladda dalkani kenya maxamed farax shire v o a garisa